أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay kowda bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah shabeellada hoose askar ka tirsanaa murtadiinta oo lagu dilay weerar kamiin ah oo ciidamada mujaahidiinta ee u dhegeen maleeshaad murtadiina uu ku socdaalayay duleedka degmada qoryooley warbixin ayaad dhegaysa doontaan qodobbada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah toddoba-iyo toban sanno kadib duulaankii saliibiga ee lagu soo qaaday soomaaliya oo wajahaya fashil wejigabax iyo khilaaf hareeyey gaalladii qaybta ka ahayd howlgalka admis oo caawa ku eg iyo mid kale oo bilaabanaya maalinka berito ah xil uu wajahayo maalgelin la'aan warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan jubbaland oo sheegtay inuu isku soo dhiibay sarkaal ka tirsanaa kooxda gurguurte sidoo kale faafareebka waxaan caawa idinkugu hayaa shir wadatashi ah oo u dhexeeya waxgaradka beesha reer xaaji saleebaan ee degtay wilaayada islaamiga ee mudug iyo mas-uuliyiinta wilaayadahaasi oo ka dhacay deegaanka camaara bayaan ka soo baxay iyo kelimaad mas-uuliyiinta ay ka jeediyeen barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan dowladda kaafiradda burundi oo kooxda ridada ku eedaysay khiyaano kadib markii ay ku dhawaaqday inay ka hartay duulaankii saliibiga ee ka socday soomaaliya warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa guddiga dhismaha masjidka jaamaca abuubakar sidiiq ee degmada ceel cali wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ka warbixiyey dhismaha masjidka oo meel dhexa maraya kana kooban saddex dabaq iyagoona baaq guud u diray muslimiinta inay ka qayb qaataan dhammaystirka masjidkan faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idikala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilayaadka islaamiga ah iyo barteenna laafi streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa askar ka tirsanaa murtadiinta ayaa lagu dilay weerar kamiin ah oo ciidamada mujaahidiinta maanta ay u dhigeen maleeshaad murtadiina uu ku socdaalayay duleedka degmada qoryooley qodobkaasi sidoo kale toddoba-iyo toban sanno kadib duulaanka saliibiga ee lagu soo qaaday soomaaliya oo wajahaya fashil iyo wejigabax iyo khilaaf hareeyey gaaladii qaybta ka ahayd howlgalka atmis oo caaw ka eg iyo mid kale oo bilaabanaya maalinka berito ah xilli uu wajahayo maalgelin la'aan qodobadaas waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay bashiir xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay fuliyeen howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen agagaarka isgoyska ifka xalane ee magaalada muqdisho ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ka tirsanaa sirdoonka kooxda riddada oo halkaasi ku sugnaa waxaana halkaasi lagu dilay mid ka mid ah maleeshiyadaasi halka mid kalena lagu dhaawacay ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale maanta kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duuleedka degmada qoryuuley dhimashadu waa saddex askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu soo khanimaysteen laba qori oo eekay afartan iyo toddoba ah iyo boosashkooda waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wakhtiga isbahaysiga atmis oo maanta ku ekaa iyo khilaaf weli ka taagan cidda maalgelinaysa isbahaysiga cusub kadib toddoba iyo toban sano oo uu jirsaday isbahaysiga soo duulayaasha afrikaanta soomaaliya ayuu maanta ku ekaa wakhtigii loo qabtay in ay ku xaqiijiyaan ahdaaftii ay u dejiyeen dowladaha gumaystayaasha reer yurub ciidamada afrikaanta oo ciidda soomaaliya cagta soo dhigay horaantii sannaddii labada kun iyo toddobadii ayuu wakhtigoodu ku ekaa maanta oo ay taariikhdu ahayd kow iyo soddonka diseembar labada kun afar iyo labaatan ururka midooda afrika ayaa bilowgii duulaanka soomaaliya ciidamadan u bixiyey magaca amisom waxayna magacaas ku shaqaynayeen muddo shan iyo toban sannadood oo xiriira sannaddii labada kun labaiyo labaatankii ayaa soo duulayaasha laga beddelay magaca waxaana loo bixiyey atmis oo loola jeedo howlgalka kumiilgaarka midooda afrika ee soomaaliya howlgalkan oo socday muddo laba sannadood oo xiriir ah ayaan wax guula xaqiijin wuxuuna qorshuhu ahaa in askariga ugu dambeeya ee afrikaanna uu soomaaliya isaga baxo maanta oo kale balse xukuumadda muqdisho oo weli ah mid aad u liidataa ayay wax loogu yeero beesha caalamka ka baqeen in ay dhacdo dalkana ay la wareegaan dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin isbuucii lasoo dhaafay kulan ayay golaha wax loogu yeero qaramada midoobay ku yeesheen magaalada new york ay ku go-aamiyeen in la bedelo magaca atmis lagana dhigo howlgalka a u s som wuxuuna howlgalkan noqonayaa midkii ugu liitay marka loo eego tirada ciidamada ka qaybgalaya maalgelin xumada iyo khilaafka u dhexeeya dowladaha ay ciidamadu ka imaanayaan min amisom atmis ilaa a u s som oo beri bilaabanaya ay jihadiyiinta al-shabaab hortaagan yihiin isbahaysigan maalgelinta maaliyadeed iyo midda milatari ka helaya dowladaha reer galbeedka waxaana xusid mudan in jihaadiyiintu ay ka awood badan yihiin sidii ay ahaayeen sannaddii labada kun iyo toddobo kolkaas oo soo duulayaasha ay dalka soo caga dhigteen waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uul horey uga tirsanaa maamulkii trump oo sheegay suuragalnimada in ciidamadooda laga saaro soomaaliya madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa la saadaaleynayaa inuu isbeddel ku samayn doono wujuudka ciidamada maraykanka ee caalamka isagoona markii uu ku guulaystay doorashada madaxtinimo sheegay in dagaalada doqonnimada ah ee ciidamadooda kaga jiraan qaybo ka mid ah caalamka uu soo afjari doono wakhti xaadirkan mas-uul amerikaan ah oo horey xilal uga soo qabtay muddoxileedkii koowaad ee donald trump ayaa tilmaamay in uu filayo in soomaaliya ay ka mid ahaan doonto waddamada uu donald trump ka saari doono ciidamada maraykanka bater farm oo ahaa ergeygii gaarka ee waddamada saaxilka afrika muddaxileedkii koowaad ee trump ayaa u sheegay mowqica ka faallooda arrimaha ciidanka maraykanka in donald trump marka uu si rasmi ah ula wareego xafiiska ay suuragal tahay in ciidamada maraykanku ka soo saaro soomaaliya waxaa la filayaa in donald trump uu doonayo in dhammaan arrimaha uu ku soo celinayo halkii uu kaga tagay sannadkii labada kun iyo labaatanka ayuu yidhi mas-uulkan ameerikaanka ah ee la hadlay mowqica isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi runtii maadaama masuq maasuqu xitaa gaaray ciidankii danab waxaa muuqata inaanay muqdisho inoo joogin saaxiibo waxtar leh sidoo kale ma jirto wax quseeya amnigeena qaranka oo yaala soomaaliya taasi oo aan halis u gelin karno dhiigga ameerikaanka ayuu yidhi waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa jubbaland oo sheegtay in uu isku soo dhiibay sarkaal ka tirsanaa kooxda gurgurte maamulka shaadaladirirka ee jubbaland ayaa shaaciyey inuu isku soo dhiibay sarkaal ay ku sheegtay inuu ka tirsanaa kooxda riddada ee uu madaxa u yahay murtad xasan gurgurte muuqaal ay baahiyeen ayaa waxaa ka soo muuqanaya sarkaal ay sheegeen in uu isku soo dhiibay kaasi oo sheegaya in uu ka goostay kooxda riddada kana mid ahaa saraakiil loo xilsaaray inay la dagaalamaan maamulkaasi uu fadhigiisu yahay kismaayo ninkan oo lagu magacaabo cabdishakuur axmed ayaa sheegay in taliska ciidamada riddada uu u wakiishay jabkii raaskambooni kadib in uu koox maleeshiya ah ka aasaaso deegaanada kulaalaa xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya si ay maleeshiyadiisa ula dagaalamaan maamulka murtad axmed madoobe maamulkan ayaa sidoo kale soo bandhigay hub iyo agabyo ciidan kuwaas oo uu sheegay in lagu hubeeyey sarkaalka isku dhiibay ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka kooxda riddada oo ku aadan sheegashada maamulka uu fadhigiisu yahay kismaayo waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir maanta ma jirin hadalhayn sidaas u weyn oo baraha bulshada ka taagnayd أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqiimo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey bashiirow duqaymaha ugu badan waxay ka dhacayaan waqooyiga magaalada khaza bartamaha kuwo kale ayaa laga soo sheegayaa dabcan saacadihii lasoo dhaafay tirakoob ay soo saartay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay ku sheegtay in toddoba iyo labaatan ruux ay shahiideen halka boqol afartan iyo sagaal kalena ay dhaawacmeen dabcan ilaa saddex majsaro oo ka dhan ah dadka shacabka ah ayaa dhacday intaasna waa intii cisbitaalada lasoo gaarsiiyey tirada guud ee shuhadada afar boqol konton iyo kow maalin kadib waa afartan iyo shan kun shan boqol afartan iyo kow halka dhaawacyadu ay yihiin boqol siddeed kun saddex boqol soddon iyo siddeed kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah weerarada muqaawamada oo ka dhacay baytuxaanuun waxaa lagu beegsaday gaari ay saarnaayeen askar sahayne ah kadib markii lagu dhuftay qadiifadda alyaasiin boqolshan sidoo kale howlgal gaar ah ay hliyiye ka tirsan muqaawamada waxay ugu suurta gashay in ay ku beegsadaan goob fadhiisin ah oo ciidanka sahaynada ay ku lahaayeen mukhayamka jawaaliya dabcan waxay ku guulaysteen in ay dilaan ilaa shan askari oo sahayne ah sidoo kalena ay dab qabadsiiyaan taangiga nooca mirkaafaha loo yaqaano dabcan xilliga taangiga dabka la qabadsiinayey waxaa ku dhex jiray mid ka mid ah askarta sahaynada een si gaar ah darawalkii kixinayey sidoo kale intii howlgalkaas uu socday waxay muqaawamadu ay beegsadeen gaari kale oo ciidan oo ay ku jireen tiro askar ah dhimashadii dhaawac ayaana gaaray xubintii ha kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee mudug shir wadatashi ah oo u dhexeeyey waxgaradka beesha reer xaaji saleebaan ee degta wilaayada islaamiga ee mudug iyo mas-uuliyiinta wilaayadaas ayaa ka dhacay deegaanka camaara ugu horeyn odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha reer xaaji saleebaan gaar ahaan juufada reer rorfaa ayaa soo saaray bayaan ay ku midaysan yihiin dhammaan waxgaradka beeshaasi laguna xalinayay khilaafaad u dhexeeyey shirka waxaa barbar socday dowladdiinii ah taasoo u socotay waxgaradka reer warfa muddo shan maalin waxaana shirka uu ka dhacay magaalada camaara ugu horeyn waxaa goobta laga akhriyey bayaanka ay soo saareen beeshaasi bismi illaahi raxmaani raxiim ujeeddo maantoo ah labaatan iyo saddexdii bishii lixaad kun afar boqol afartan iyo lix hijriyada shir wada tashi ah ay barbar socoto dowro sharci ah oo u dhaxaysay juufada reer warfaac oo ka mid ah baylweynta reer xaaji saleebaan iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug kaas oo ka dhacay deegaanka camaara socotena muddo shan maalmood ah waxaa ka soo baxay qodobo soo socda kow adkeynta ku dhaqanka shareecada islaamka labo beeshu waxay xalisay wixii khilaafaad dhexdooda ka jiray saddex beeshu waxay isla qaadatay inay isla bixiso diyada caaqilada ah si waafaqsan shareecada islaamka afar beeshu waxay isla qaadatay wixii ka yar konton halaad inay u kala bixiso cali iyo aadam shan beeshu waxay ballan qaaday inay ka qayb qaadato kahortagga xaalufinta dhirta iyo daaqa saxiixiyaashu kow cabdi maxamuud cabdulle kadiido lambar labo cali maxamed guuleed cali murug lambar saddex aadan maxamed cilmi xarawi lambar afar xuseen maxamed yuusuf buro shan maxamed axmed xasan dhakool lix cali daahir axmed rooble toddoba axmed cali cosoble xagoof sideed axmed xirsi jimcaale sagaal axmed maxamuud xasan fofooley wabilaahi towfiiq intaasi kadib waxaa goobta kelimad qiimo badan ka jeediyey sheekh xasan abuuxamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug oo dardaaran guud u jeediyey reer warfaa بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله بان مهد علينا تبارك وتعالى سكان كاني أبني إيو نبض نوسيي عافمات maalmihii halkaan aan wada joognay na soo waafajiyey awalkiiba inaan soo kulanno annagoo aayaheenna u tashanayno haddana na waafajiyo ugu dambayntii inaan isku waafaqno mowduucii aan u nimid ahaa midnimada reer warfaa uma waan mahad celinaynaa odayaashii iyo akhyaartii iyo culimmadii ka qayb qaadatay doorka ku laheeday sidaasoo kale raggaan halkaan ku xeraysan meesha isagama jireen khidmo haddaan la helin gabdhihii iyo wiilashii noo khidmaynahayey ee habeenkii sakdi dhexan noo kacahayey ee waktigii aan halkaan fadhinay runtii aan isleeyahay door weynay ku lahaayeen fadhigeenna ayagana waanu mahad celinaynaa dhammaanna waxaan leenahay cid kasta ee kulankan door ku laheeday miisaanka xasanaadka allah u saaro ciddii maal ku bixisay ciddii aragti wanaagsan ku bixisay ciddii xoog ku bixisay dhammaanteed qof waliba doorka uu ku lahaa miisaanka xasanaadka allah u saaro jazaakum allahu khayran waxaan wada dhegaysanaa bayaankii ka soo baxay aragtidii la uruuriyey ee beeshu ay yeelatay bayaankii ka soo baxay iyo ayidaadiisii waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan dhahno barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen bayaanka warfaayo sidaad usoo saarteen waktiga aad geliseen wakti khasaareyow noqon insha allahu tacaala sida aad usoo saarteen inaad u fulisiin waa dardaarmi lahaa beeshu waa beelweyn gobollo kala duduwanna waa degan tahay dabeecado kala duwan iyo dhaqmo kala duwanna waa ku dhex noosha waxaan leeyahay marka واctasimuu bxabl اlaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay xarigiisa qabsada kitaabka iyo sunnaha ku dhega hana kala tegina wanaagga isu kaashada shiyaadiinta iyo kuwa diintooda ka laabtayna yaynaan ku katoomin hanala noqdeen ehel iyo qaraabo oo hanala dhasheen ama ha noqdeen qaybo kaleoo meelo kale ka yimid war nin walboo naga miduha adduunkan intuu joogaha iska yar aakhiradan aan ilaashanno ehelkana aan xiriirino deriskana aan kula noolaano nolol macno leh dhammaanteenna khayrdoon aan noqono waxaad og tihiin maalmaha waxaa noo socday duruus sida naqiibku hadda uu ka hadlaayey waxaa ka mid ahayd alwalaa walbaraa cidda aad walaha siinayso iyo cidda aan wax kaala dhexeeya la arag war muslimiinay muwaaxidiinay waxa ku darsannina waxba ha la wadaagina yuhuud iyo nasaaro ciddii adinka in ka mid ahayd ee nimankaa la tala wadaagta hadda sheekadu tala waaba dhaaftay allah wuxuu noo tilmaamina ayaga ka mid ninkani waa maxamuud waa maxamed waa xasan waa ina macallin waa ina sheekh sidaasaad u taqaanaa laakiin matoor kalaa fuulay allahna tabaaraka wa tacaala isagaa nooga aqoon badan umuuraheenna asagaan addooman u nahay isagaa yaqaano waxa danteenna ah isagaa kala garanaya allah tabaaraka wa tacaala marka wuxuu noo sheegay mu'miniintu inay walaalo yihiin maxay marka mu'miniintu walaalo ku noqdeen wanaagga inay isfaraan munkarka inay iska reebaan salaaday oogaan oy nooleeyaan sekadii ay bixiyaan allah iyo rasuulkiisu ay addeecaan intaan haddii la waayo mu'minimadu meesha waa ka baxday ma jirto waayo macnuhu aayad kale allah tabaaraka wa tacaala wuxuu noogu sheegay cidda aan xukumin ilaahay kitaabkiisa waxa ay tahay waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun qur-aanka waad wada taqaanaan waana wada akhrisaan hum udaalimuun waa aragteen hum ulfaasiquun waad aragteen hum ulkaafiruun waad aragteen cid kasta ee wax maamusha ee wax xukunta ee ilaahay kitaabkiisa waxa aan ahayn xukunta qaanadaasaa la geliyey annaga marka waxaa nala ka rabaa in aan fiirino duruqda aan marayno adiga isfiiri shaksiyadaada meel kale intaadan aadin isweydii allah muxuu kuu abuuray muxuu kaa rabaa adduunkan xaa lagu keenay adiga horta maxaa lagaa sameeyey asalka maxaad ahayd xibnahaaga madaxa ka bilow majaha ku geey qaybtaadan horo madaxa keliya meeqaa isku rakiban dhegahaaga fiiri foogaan kura fiiri indhaha fiiri sanka fiiri faruuridaan fiiri kullu xibin ka mid ah haddii la jaro khaymaha ay ku fadhida fiiri adiga foolxumada aad soo baxaysana fiiri intaan khaymahaba la gaarin iyo maogtahay diyada xibintu ay tahay intaan la gaarin foolxumada aad soo baxaysa fiiri is akri adigu hoos isu fiiri waxaan dhan yaa iska leh yaa sameeyey allah baa isugu kaa xiro isku kaa rakibay dantow kaa lahaa maxay ahayd wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduuni maa uriidu minhum min risqi wamaa uriidu an yudcimuuni ina allaha huwa rasaaqu dulquwati almatiin allah baa noo sheegay war jinni iyo insi kama rabu leeyahy allah tabaaraka wa tacaala ilaa inay caabudaan moogiyi ilaa inay caabudaan moogiyi meel aan joognaba aan meeshaan horteennaan soo dhiganno allah inuuna arkaayo addoonkiisii aad tahay wixii uu kuu sameeyey inaad u fikirto kadibna waxuu yeelku yidhi aada yeesho waxaan allah baa reebay rasuulkiisaa reebay ku jar niqaash ma leh waxaan allah baa amray rasuulkiisaa amray raac kitaabka haddaan iska dhigna ka warramo ee dhahno saan u noolaahayna annagaa naqaano wixiina soo gaara ka warramo haddaad haddana gara weyda ka warran meeshii lagaa galay miithaalan kuu sheego waxaan ku idhi war dhalasha roobaahooda qalad u isticmaasho aan ka wada qaylihaynaa ilaahay kitaabkiisi haddaan iska dhigno oon idhaahno dad waaweynaan nahaye adduunyadu say u macaamisho mucaamaladeeda ayadaa taqaan dadka caqliyaa la siiyey haddaan dhahna ka warrama wixii nugu yimaado annagaa kasbannay jazaakum allahu khayran mar kale iyo mar kale waan idin mahad celinaynaa juhdiga aad bixiseen iyo aragtida wanaagsan ood isku waafaqdeen taladii aad goosateen sidaad u goosateen in ilaahay inkugu hirgeliyo oo khilaaf dambo iyo war dambo warfaadhixiisa uusan ka imaana ilahay baan ka baryaynaa baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayran wabilah towfiiq markanna codkooda ku soo maqan kelimad uu goobta ka jeediyey mid ka mid a culimmada wilaayada islaamiga ee mudug walaalayaal wax kasta oo adduun iyo aakhiro uu qofku rabo ama uu rajaynayo ama uu raadinayo waxay ku xiran tahay inuu allah ka cabsado subxaanahu wa tacaala oo qofku hadduu taqwo iyo cabsi alleh uu la yimaado wax kasta way u fududaanayaan allah wuxuu noo tilmaamayaa haddii aad doonaysid inaad ilaahay diinkiisa barato oo aada wax barato waxay ku xiran tahay inaad ilaahay subxaanahu watacaala aad ka cabsato haddii aad taqwo la timaado waxbarashada way kuu fududaan sida uu alla yidhi subxaanahu watacaala wattaquu llaha wa yucallimukum allah sidaasoo kale qofku haddii uu doonayo in ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa iyo baryadiisa u aqbalo waxay ku xiran tahay inuu allah ka boqo kamaa qaala tacaala inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin allah wuxuu leeyahay waxa kaliya ilaahay wax ka aqbalaa kuwa alle ka cabsado sidaasoo kale haddii aad doonaysid in allah subxaanahu watacaala musiibadii kugu dhacdo ama kugu soo socoto meel aad uga baxdo ilaahay uu kuu yeelo irsaaqadaadana alle uu kaa soo geliyo meel aadan ka malaysanayn alle wuxuu leeyahy waxay ku xiran tahay taqwada kamaa qaala tacaala waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja allah wuxuu leeyahy ruuxii alla ka boqo alle wuxuu u sameeyaa musiibada iyo imtixaanka iyo waxa ku dhacaya meel makhraj uu uga baxo wayarzuquhu min xaysu laa yaxtasib meel uusan irsaaqada uusan ka malaysanayna alle uu ka soo geliyaa subxaana watacaala sidaasoo kale qofku haddii uu doonaayo arrimihiisa adduunyo iyo kuwiisa aakhiro inay fududaadaan waxay ku xiran tahay inuu allah ka cabsado tabaaraka wa tacaala allah wuxuu leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra allah wuxuu leeyahay ruuxii alla ka boqo allah subxaana wa tacaala arrimihiisa u fududaynaya arrimaha adduunka iyo kuwa aakhiradaba alle wuu noo fududaynayaa haddaan ilaahay ka cabsan sidaasoo kale walaalayaal ruuxa haddii uu doonayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa uu helo oo ah waxyaabaha dadku ay raadiyaan waxa ugu sarreeyo nabiga calayhi salaatu wasalaamna uu ku tilmaamay badeecada alle inay qaali tahay badeecada allena ay tahay jannada waxay ku xiran tahay inuu allah ka cabsado siduu alla yidhi tabaaraka wa tacaala tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiya allah wuxuu leeya taas waa jannadii alle subxaanahu wa tacaala uu u abuuray uuna tala galay addoommadiisa ou dhaxal siinaayo addoommada la siinaayo la dejinayo la dhaxal siinayo waa kuwe man kaana taqiya mowli alla subxaana wa tacaala waa kuwa ilaahay ka cabsado marka wax kasto adduun iyo aakhiro ay ugu sarrayso jannada waxaa lagu helaa allah cabsidiisa tabaaraka wa tacaala kelimadeydii intaasaan kusoo koobaya wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markan waxaad ku soo dhowaataan naqiib axmed maxamuud foolfooley naqiibka reer warfaa oo kelimad qiimo badan kulankaasi ka jeediyey
anugu waa foofooley magac loo miskiin maaha waxaanu joognaa magaalada camaara waxaa isugu yimid beesha reer warfaa dad ilaa boqol ilaa sagaashan u dhexeeya ilaa siddeetan taqriiban siddeetan iyo wixii ka sare iyo boqol wixii u dhexeeya waa beesha reer warfaa shan maalmood waxaa noo socotay dowro islaami ah dowrada islaamiga ah waxaa barbar socday shirar u dhexeeyey beesha reer warfaa intaa ka bacdi dowrada aan soo qaadana waxaa ka mid ahaa qofka muslimkaa welihiisa yaa iska leh alwalaa warbara walaha yaa la siinayaa qofka muslimkaa welihiisa yaa iska leh waa soo qaadanay waxaan kaloo soo qaadanay laa ilaaha ila allahu maa macnaa macnaheedu muxuu yahay laa macbuudu bixaqin ila allah alle ayaa xaq lagu caabudaa alle ayaa ma jiro alle xaq lagu caabudaa ila allahu allaha raxmaankaa ma ahe dowradaas baan soo qaadanay shan maalmood waxaa dhinac socday shir u dhexeeya beesha reer warfaa beesha reer warfaa waxay ku heshiiday in ay qaataan kuna dhaqmaan shareecada islaamka wax kasta oo umuurahoodaana ay ku xalliyaan shareecada islaamka waxaa la isugu keenay in ay markhaati ka noqdaan ummadda boqolka qof kor u dhaafaysa oo wujuuhdeena ka muuqato walaayada gobolka mudug mahadu ha ka gaadho qayb bay ka ahaayeen shirarka waa mahadsan yihiin ayaguna bacdamaa allah sida ay soo xuseen walaalahay ciddu laba beelood ayay u dhalatay labadaa beelood inay magta isla bixiyaan ayay ku heshiiyeen si waafaqsan shareecada islaamka ayaga oo fiirinaya taqwada alle iyo qaraabada waxa ay yihiin iyagoo xusaya in ay isqaraabaystaan wax kasta oo culaysana ay isla xalliyaan anigu waxaan caddaynayaa anigoo ah naqiibkoodii in ay ku heshiiyeen shareecada islaamka walaayada islaamiga ee gobolka mudugna ay markhaati ka war ma aqbasheen shareecada islaamka inaad ku dhaqantaan aniguna waxaan idinka ballan qaadayaa maanta ballan baan galna walaayaduna markhaati bay noo taha ee shareecada islaamka inaan idinku maamulo qof alla qofkii shareecada islaamka ha xariirida ay tiraana aan xariiriyo qofkii shareecadu tira ha la gooyana inaan gooyo sidaa ma isku ognaa anigana waan idinka ballan qaaday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha reer xaaji salebaan ayaa sidoo kale goobta ka hadlay
waxaan caddaynaynaa annagoo ah beesha reer warfaay khaasatan reer camaaraad iyo caro kala duwan inaan ku heshiinay diyadii caaqilada ahayd oo gaartay konton ilaa wixii ka badan inaan wada bixinno annagoo cali iyo aadanba ah kadib markii wax badan reer warfaa isku dhegdhegeen sida wax loo bixi lahay walaayada islaamiguna inagu heshiisiiday inka badan annagoo fadhino afar beri degmada camaara ilaahay baa mahad leh cid kaloo mahad la wadaag tahay ma jirto ilaahay baa mahad leh intaan dembigeeda allaha dhaafo umuuraha kale oon meesha u nimid oo bahalka la yidhahdo walaayada iyo bahal jameecada u timid oo beesha reer warfaay walaayadu juhdi weynay ku bixisay beesha rawe khilaafkeeda ilaahay ajar ha ka siiyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa ka soo baxay juhdigii ay ku sameeyeenna heshiis wanaag iyo sharaf leh ayaa ka soo baxay waxaan meeshan ka caddaynaynaa inay walaayadu dadaal ku samayda iyo juhdi dheeraada beesha reer warfaay tafaruqoodii khilaafkii galay ilaahayna waa ku guuleeyey ilaahay baa ka bixiyey heshiis iyo wanaag iyo sharafaa ka raacday diyooyinkay qaybsadeen waxay ku qaybsadeen wixii ay u dhasheen cali iyo aadanaa la yidhaahdaa wixii diyo dheeriya aan ahayn konton diyo ah ay beesha reer fayo dhamme isugu imaanaysaa cali iyo aadan wixii ka hooseeyana cali iyo aadanay u kala qaateen raallay ku noqdeen oo wax anfacaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay mahadee ka gaarto walaayadana ay dembigooda allaha dhaaf waxaan caddaynayaa inta la soo xusay oo walaayada islaamku sheegtay heshiiska waan heshiinay ilaahay ha ka amaal mariyo oy u dhaxaysay beesha reer warfaa walaayada islaamka oon ku heshiinay shareecadda islaamka inaan ku dhaqanno waana ku- lagu xallinayaa wixii khilaafaad ho dhexdeeyada ahaana way ka baxeen si walaalnimo leh oo kalgacal leh oo kalsooni leh oo alla kacabsi leh yaan ku heshiinay shareecadda islaamka inaan ku dhaqanno qaadanayna walaayada islaamkuna muddo badan bay hawshaa juhdi ku bixisay iyo inay ku dadaasho si walaalnimo leh shareecada islaamkana waafaqsan ilaahayna waana waafajiyey ilaahay ha ka siiyo ejar iyo xasanaad ee annagana kuwii qaata ha naga dhigo sidaas baan ku heshiinay waan caddaynayaa intaa la sheegay muddadaa la sheegay inteenaas oo nabadoon nabadoonka samadoonada ka mid ahaan ahay inaan sidaa ku heshiinay intaasaan caddaynaya ugu dambeyn tix shirib ah ayaa lagu soo gebagabeeyey xafladda afaar waalxaato wow ku taal afaar waalxaato wow ku taal warfaayow maa wanaagsaano afaar waalxaato oo wow ku taal warfaayow maa wanaagsaano afaar waalxaado wow ku taal warfaayow maa wanaagsaano afaar waalxaado wow ku taal isku waafaqdeen cidda duqa laga sugaahe wadaadaad isku waafaqdeen wadaadaad isku waafaqdeen warfaayow maa wanaagsaano wadaadaad isku waafaqdeen warfaayow maa wanaagsaano Wadaadaad wadaadaad isku waafaqdeen warfaayow maa wanaagsaano wadaadaad isku waafaqdeen lawaaniyaa qofkii qaldamo in loo caqli celiyo kii weecdo in la waaniya kiweeda ilaa waaniya yaa warfaayow maa wanaagsaano kiweeda ilaa waaniya warfaayow maa wanaagsaano kiweeda ilaa waaniya wada walaashado in lees waadaa walaashaado ilayswaada walaashada lees waafaqaa wanaagsaaneed lees ilayswaafaqa walaashada wa- lees waafaqaa wanaagsaaneed ilayswaafaqa walaashada shaado lees waafaqaa wanaagsaaneed ilayswaafaqo wiilashiisiyo warfay waxaa la yidhi waa caliya aadane hal waalid wiilashiisiiyo halwaali wiilaashiisiiyo yo wadaajirka wanaagsaanay wadaajirka wanaagsaanay halwaali wiilaashiisiiyo midda ugu dambaysana waa wanaag iswaafiqiinu waa wanaag israaga qalqini waa wanaag wakhtaalaafuuna waa waareer iswaafaqini waa wanaag wakhtaalaafuuna waa waareer iswaafaqini waa wanaag أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo guddiga dhismaha masjidka jaamaca abuubakar sidiiq degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ee hiran ayaa ka warbixiyey dhismaha masjidkan oo meel dhexmaraya kana kooban saddex dabaq guddiga ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga iyo guud ahaan caalamka inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dhammaystirka masjidka jaamaca ee degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ee hiiraan alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacdahu bismi illaahi araxmaani araxiim anigu waxaan ka mid ahay odayaasha degmada ceel calay gaar ahaan masaajidkii hore ee ceel calay ayaan mu'adin ka ahay baahida waxaa keentay masaajidkan in aan bilaawno baahiyaa keentay baahidaasoo ah masaajidkiyoo duqoobay asigoo roobka soo daynaayo asigoo yaraaday intaas markii isukaan qabatay waxaan damacnay in masaajid cusub aan dhisinno oo masaajid weyn oo jaamic ah kabacdi dhulkii ayaan raadinay nin walaale ee degmada ceel cale dadkii degan ay kamid ah ayaana siiyey dhulna siiyey dhulkii asiga ahaay ayaan ka bilownay masaajidkan masaajidka ninka hadda la joogo uma baahna in wax looga faahfaahiyo ama wax looga sheego laakiin ninka ka maqan ayaa rabnaa masaajidka markuu codka maqla inuu gacan ka geysada walaalyaalka muslimiinta eh ee daafaha adduunka ku nool ee codkaa maqasho waxaan ku codsanaynaa masaajidkan inay nala qabtaan gacan libaax ay ka geystaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah halkaani waa dhismaha masjidka ee cusub ee degmada calcali ee wilaayadda islaamiga hiiraan masaajidkan ee hadda dhismihiisa uu noo socdo cabir ahaan waxa uu ka kooban yahay soddon ber soddon waana saddex biyaano oo qaybta dhexa ay tahay haafadabaq loogu talagalay dumarka masaajidkan dhismihiisa waxa uu socdaa muddo shan bilood ah wuxuuna marayaa shubka biyaanada labaad wuxuuna ku taagan yahay tirir oo keliya ee malaha wax derbiya waxaana loogu tala galay naqshad ahaan masaajidka inuu yeesho laba minaarad sidoo kale barxad weyn goobo weesaqaad iyo musqulo qiimaha guud ee injineerku noo sheegay ee masaajidkan inay ku baxayso waa lacag dhan lix boqol oo kun oo doolar hadda waxaa baxday laba boqol oo kun oo doolar waxaa dayn oo nagula leeyahay oo hadda taagan waa toddobaatan kun oo doolar lacagtaas baxday iyo juhdiga iyo dadaalka socdayna waxaa ilaa hadda bixiyey dadku ku dhaqan ee degmadan caal cali wilaayadda islaamiga ee hiiraan dadaal dheer oo aan soo samaynay ka bulsho ahaan dadaalkii halkan ayuu noo marayaa masaajidkii sidaan soo sheegnay ma laha wax derbiye ah wuxuu ku socdaa tiirar oo keliya dadka degmadana dadaal iyo juhdi dheer ayay soo bixiyeen walaalaha muslimiinta meelwa caalamka ka joogaan muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka dalka waxaan leenahay inay ka qayb qaataan waxaan ka codsanaynaa in qof walba masaajidkan wuxuu ku darsan karo inuu gacan ku geysta dadka ku dhaqan degmadan caal cali dadaalkoodii iyo juhdigoodii way bixiyeen haddana si waa loo yara daali oo waxa weeye lacagta qiimaha intaas leeg muddadaas ee ku soo baxday waxay ka baxday dadka degmada ku dhaqan degmadan caal cali ee gobolka hiiraan waxaan leenahay walaalaha kaleeto meel walba ay ka joogaan dalka gudihiisa ama dibaddiisaba in ay ka qayb qaataan wixii karaamkooda ahna masaajidkan ay ku soo biiriyaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أنا وكمد أه أضياشة دقمد عيال علي وحن ما أنت تاجنها اسمه مسجد كي عصباء أبو بكر الصديق دقمد عيال علي sida walaalaha ay hore ugu warbixiyeen baahida masaajidka keentay in la dhiso ma ahan masaajid ciyaar ciyaar la isaga bilaabay waxaa keentay baahi baahidaasoo ah masaajidkii hore inuu duqoobay biyaha soo daynaayey dhanka kalena uu yaraaday oo dadka uu qaadi waayey oo maalmaha jimcada iyo iska daaya xitaa salaadihii shanta ahaa ee faradka caadiga dadka uu deeqi waayey qoraxda lagu dukanayay meel istaaga la waayey kadib markii bulshada ay tashatay ayaa walaalka sida uu horey u tilmaamayba dhul nala siiyey dhulkii ayaan qorshe ku bilownay masaajidka inaan bilowno heerkaas hadda uu walaalka warbixiyeyna waa marayaa insha allahu tacaala marka bulshada muslimiinta ah waxaan ka codsanaynaa lacagahaas faraha badan oo deynta ah oo toddobaatan kun gaaraya nagula leeyahay lix boqoloo kunaana masaajidka marka hore lagu qiimeeyey dadka deegaanka waa dadaaleen khayr allah siiyo degmada ceel cali hareeraheeda dadka degan lacag badan ay bixiyeen oo laba boqoloo kun dhan toddobaatan kunna hadday deyn nagu tahay waxaan ka codsanaynaa walaalaha saddex boqol iyo soddon kunna waa dhiman tahay meel laguma sheego waxaan ka codsanaynaa culayskaas inay muslimiinta naga caawiyaan insha allahu tacaala allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay innamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhir masaajidada waxaa dhisa qof iimaan leh oo ilaahay rumeeyey aakhirana rumeeyey nabigana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man banaa lillahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna ninkii masjid ilaahay dartii u dhiso wax yar baa ahaadee ilaahay jannada ayuu guri ugu dhisaa walaalayaal marka waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan dhismaha masaajidka abubakar asidiiq ee saddexda biyaana ka kooban ee degmada ceel cali insha allahu tacaala ciddii masaajidkaas wax ku caawinayso nambarka nagalala soo xiriiri karo lacagtana noogula soo tuuri karo hormuud iyo somteelba leh waa fura sagaal siddeetan toban iyo saddex toban iyo siddeed haddaan mar kale ku celiyo waa fura sagaal siddeetan toban iyo saddex toban iyo sideed hormuud iyo somtel ama e dahab e e v z labadaba waa leeyahay nambarka haddaan mar kale ku celiyo waa lix hal sagaal siddeetan toban iyo saddex toban iyo sideed furaha waa lix hal sagaal siddeetan toban iyo saddex toban iyo sideed somtelkana waa furaha lix labo sagaal siddeetan toban iyo saddex toban iyo sideed salaama bank waxaan nagala soo xiriir kalaa ama wixii aad ugu talagashay aad ku sadaqaysan kartaa nambarka ah soddon iyo toddobo labaatan iyo toddobo afartan siddeetan iyo toddobo haddii aan mar kale ku celiyo waa soddon iyo toddobo labaatan iyo toddobo afartan siddeetan iyo toddobo wajazaakum allahu khayran wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في